halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadaynaa daraasaadka aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka inta uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii axdigii hore iyo kuwa axdiga cusub waxaa horay u sii soconaya daraasaadkii aynu ka soo xiganaynay kitaabka cibraaniyada waxaan caawa idin bilaabaynaa cutubka labaad waxaana diiradda la saarayaa is-hosaysiintii ciise masiix wuxuu noqday mid dadka u eg oo markii uu nin noqday wuxuu ka hoos maray malaa'igaha waxaa qoraha uu leeyahay sida ku qoran aayadda sagaalaad ee cutubkan labaad waxaana qoran sida tan laakiin waxaynu aragnaa ciise kan wax yar malaa'igaha laga hoosaysiiyey isagoo xanuunka dhimashada aawadiis ammaan iyo murwad taaja loogu geliyey inuu nimcada ilaah dhimashada ugu dhedhemiyo qof walba
isay begraadu ku curatayo abunaga cayni cebiyo ciqaab isay begraadu ku curatayo naga cayni caabow cebiyo ciqaab cilmigiisa midkaan cidla koobinow naga cayni aabow cebiyo ciqaab jibsiyo cuskaasho kan ku cambaxo naga cayni aabow cebiyo ciqaab caalamkan rabbigu ku ku cafiyo naga cayni aabow waxaanan ku jirnay tafaasiisha aayadda tobanaad ee cutubkii labaad ee warqaddii cibraaniyada waxaanan caawa meeriska cutubka labaad idinka bilaabaynaa baalka saddex boqol laba iyo siddeetan ee axdiga cusub warqaddii cibraaniyada cutubka labaad aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan waayo kan quduuska ka dhiga iyo kuwa quduuska laga dhigaaba kulli mid keliya ayay ka yimaadaan taas aawadeed isagu kalama xishoodo inuu iyaga ugu yeedho walaalo waxaa qorniinku leeyahay kan quduus ka dhiga haddaba quduuska dhigista looma jeedo sida dadka caadiga ahi u arkaan ma ahan inaynu quduusiin nahay caadi ahaan markaannu masiixiyiin noqonno waxaa loola jeedaa quduuska dhigista shaqada ruuxa quduuska ahi uu ka dhexayo qofka masiixiga ah si aynu ku noqonno wakiillo matala masiixa inta aynu dunida joogno welibana quduuska dhigista marka aynu masiixa ku jirno ma ahan daahirin laakiin waa quduuska dhigis heer ahaaneed oo aynu ku yeelannay masiixa dartii isagu wuxuu ahaa kan xaqa ah si annaga uu inoogu geeyo ilaah oo rasuul bawlos mar kale ayuu leeyahay masiixu innaga aawadeen ayuu inkaar noqday wuxuu iminka ina soo dhex geliyey qoyska ilaah oo wuxuu soo dhammeeyey furashadeenna weli aayadda kow iyo tobanaad ayaannu fasirkeeda ku jirnaaye wuxuu qoraha warqadda leeyahay taas aawadeed isagu kalama xishoodo inuu iyaga ugu yeedho walaalo isagoo leh magacaaga waxaan u sheegi doonaa walaalahay oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa maadaama aynu kuwanna masiixiyiinta ah aynu qoyska ilaah ka mid nahay ayaannu ka xishoonaynin inuu inoogu yeedho walaalo ha yeeshee aniga ku dhici maayo inaan isaga walaal ugu yeedho laakiin isaga ayaa ina soo geliyey qoyska ilaah laakiin innaga iskeen uma soo gelin ama ficiladeenna iyo xariifnimadeenna kuma aynan soo gelin qoyska ilaah waa curadka walaalo badan iyo madaxa qoyska oo innagana wuxuu inoogu yeedrayaa walaalo waayo waxaynu ka mid noqonnay qoyska ilaah markii aynu rumaysadkeenna saarannay masiixa saaxib dunida waxaa ka jira aragti laga badbadiyey oo la leeyahay dadka oo dhammi waa walaalo wax sidaas la yidhaahdo ma jiraan oo dadku walaalo ma ahan waase aragti khaldan oo dunida si weyn ugu baahsan haddaan horay idinku sii wadno haddaba meeriska cutubka labaad ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qorninka uu leeyahay sida tan isagoo leh magacaaga waxaan u sheegi doonaa walaalahay oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa waxaa aayaddan laga soo xiganayaa zabuurka laba-iyo labaatanaad waana zabuurkii quseeyey iskutallaabta masiixa qaybta koowaad ee zabuurka laba-iyo labaatanaad wuxuu ka hadlayaa hoosaysiintii masiixa waxaana halkaasi ku qoran toddobadii eray ee u dambaysay ee masiixa laga maqlay intii uu saarnaa iskutallaabta ee uusan dhimanin waayo markii hore wuu dhintay laakiin dhimashadii uu ka sare kacay ha yeeshee ka bilaabata aayadda laba-iyo labaatanaad ee zabuurka laba-iyo labaatanaad ayaa waxaa bilaabanaya in masiixa la sarraysiiyo oo waxaa haddii aan idin akhriyo zabuurka laba-iyo labaatanaad aayadda laba-iyo labaatanaadi ay leedahay sida tan magacaaga waan u sheegi doonaa walaalahay oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa marka ay sidaas tahay waxaan rumaysanahay in aayadda laba-iyo tobanaadi ay qusayso yuhuudda waayo iyaga ayaa loo qoray waxaa kaloo aayadda laba-iyo tobanaadi ay leedahay oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa haddaba urur macno ahaan waxa weeye kiniisad waxaa kaloo iminkana aynu eegaynaa isla cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana laga soo xiganayaa aayaddan kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka siddeedaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaana qoran sida tan oo haddana isagaan ammaani doonaa oo haddana bal eeg aniga iyo carruurta ilaah i siiyey aayaddan waxay muujinaysaa sida ruuxa quduuska ah ee ilaah u tarjumo qorniinka waxaa jira kuwo isku daya inay nebiyada tafaasiil ka bixiyaan waxayna meesha ka bixiyaan masiixa bilxaqiiqa markii aan akhriyo kitaabka ishaaciyaha cutubka siddeedaad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaanay markaan u muuqataa in qoruhu uu ka hadlayo wiilashii ishaaciyah oo waa sida anigu aan u fahmay laakiin warqaddan cibraaniyada cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad wuxuu inoo sharaxayaa labadii wiil ee ishaaciyah oo masaal u noqonaya masiixa markaa nin waliba ee sayid ciise masiix ka saara nebiyada waxsii sheegiddooda wuxuu khilaafayaa tarjumada ruuxa quduuska ah uu inagu siinayo kitaabka axdiga cusub waxaad xusuusataa in markii sayid ciise masiix uu soo sara kacay uu yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka labaatanaad aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan ciise ayaa ku yidhi ha itaaban waayo weli kor uguma aan tegin aabbaha laakiin u tag walaalahay oo ku dheh wuxuu yidhi waxaan kor ugu tegayaa aabbahay oo ah aabbihiin ilaahay oo ah ilaahiin haddaba marka masiixu uu leeyahay u tag walaalahay wuxuu ka hadlayaa rasuullada wakhtigaas isaga ah oo weliba sida xaqiiqada ah waxay dhammaantood ahaayeen yuhuud marka way ahmiyad ballaaran tahay inaynan ilaawin cidda warqadda ay ku socoto markaasina waxaan ka bixin karaa warqadda tarjumaado saxiix ah waxaan ku kalsoonahay in aynu warqadda si wanaagsan ugu camalfalayno markii aynu si saxiix ah u tarjumanno haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal ayaannu iminkana eegaynaa baalka saddex boqol laba iyo siddeetan ee axdiga cusub warqaddii cibraaniyada cutubka labaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan carruurtu waxay qayb ka heleen jir iyo dhiig taas aawadeed isaguna sidaas oo kale ayuu uga qayb qaatay inuu dhimasho ku baabi'iyo kii xoogga dhimashada lahaa oo ah ibliiska marka ay sida tan tahay dhegaystayaal waxay warbixinta aayaddanu adkaynaysaa sarakicidda sayid ciise masiix marka la leeyahay sidaas oo kale ayuu uga qayb qaatay haddaba masiixu wuxuu u yimid qaab ayan malaynaynin inuu u yimaado marka waxay ahayd inay gartaan maadaama ay nebiyadiisii caddeeyeen qaabka uu dunida u imaanayo bilowgii waayo iyagu waxay dhowrayeen boqor iyo in boqorkaasu uga aaro cadowgooda oo iyaga noloshoodana sare u qaado waxaana meeshii ay boqorka ceenkaas ah ka malaynayeen ka yimid wiil yar oo kaga oohiyey hooyadii fooshi maadaama laynaga sameeyey dhiig iyo jir isaguna wuxuu qaatay dhiig iyo jir wuxuuna dunida yimid ama ku soo galay sida dadka si la mid ah sida adigu aad u dhalatay saaxib waxaa qoruhu uu leeyahay oo kale inuu dhimasho ku baabi'iyo kii xoogga dhimashada lahaa haddaba masiixu dhalasho oo keliya kuma iman dhalashadiisii ninna ma aysan badbaadin laakiin dhimashadiisii ayuu inagu badbaadiyey waa dhimashadiisa tan uu inagu badbaadiyey ee ma ahan dhalashadiisa iyo weliba noloshiisa dhimashadiisaba waxay inoo keentay badbaadada iyo furashada dhimashada daa'imka ah ee ruuxa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubkan labaad ayaannu iminka eegaynaa aayadda shan iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan soo socota iyo inuu furo kulli kuwii cimrigoodii oo dhan addoonnimo ugu hoos jiray cabsida dhimashada marka ay sidan tahay bal aynu iska eegno mufasirkii weynaa ee skaylar wuxuu ka leeyahay aayaddan wuxuu yidhi sharciga ilaah wuxuu inaga dalbanayaa in dembiga loo dhinto waxaana qorninku uu leeyahay nafsaddii dembaabtaa way dhimataa waxaa kaloo uu leeyahay qorninku mushaarada dembigu waa dhimashada shayddaanku waa kan keenay in dadku dembaabaan oo inkastoo uu yahay ninka dadka duufiya haddana wuxuu ku andacon karaa inaannu dembigeenna shaqo ku lahayn oo ay tahay inaannu dembigeenna u dhimanno wuxuu leeyahay awoodda iyo xoogga uu kaga dalbanayo dembiile kasta inuu dembiyadiisa ciqaabtooda helo maadaama taasu ay cad tahay waayo innaga oo dhaniba dembiilayaal baynu nahaye ayaa qof waliba uu ka cabsanayaa dhimashada oo waxaynu ku hoos jirnaa ama lahaystayaal u nahay baqdinta caynkaas oo kale ah iyadoo ay ugu wacan tahay dembiyadeenna markaana waxaynu u adeegaynaa shayddaanka ayuu leeyahay skuyler weli waxaannu ku jirnaa dhegaystayaal meeriska cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan kitaabka axdigii hore ciise masiix wuxuu lahaa sifaalaha malaa'igaha oo qorahan cibraaniga ahina taasi wuu fahamsan yahay markii masiixu uu ka soo baxay jannada ama samada oo uu dhulka yimid wuxuu iska dhigay dabeecadihiisii malaa'ignimo wuxuuna la soo degay dadkii dhacay wuxuu soo dhex galay faracii ibraahim ilaahna wuxuu qabanqaabada masiixa uu bilaabay markii aadan iyo xaawo ay dunida yimaadeen wakhtigaas isaga ah ilaah wuxuu leeyahay waxaa midhka naagta ka imaanaya kan abeesada madaxa ka burburinaya ilaahna wuxuu leeyahay kaasu wuxuu ka soo bixi doonaa faraca ibraahim welibana wuxuu ka soo farcami doonaa isxaaq iyo israa'iil iyo yuhuudda iyo faracii daa'uud iyo qaranka reer banu israa'iil wuxuu kaloo ka dhalan doonay bikrad sayid ciise masiix tilmaamo badan ayuu lahaa si markii uu beytlaxam ku dhasho aanay u garan oo keliya raggii xikmadda lahaa ee ka yimid bariga laakiin qof waliba oo kale uu u ogaado haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal kitaabkan ayaannu iminkana eegaynaa aayadda toddoba iyo tobanaad ee cutubka labaad ee warqaddii cibraaniyada waxaana qorninka uu leeyahay sida tan haddaba waxaa isaga u ekayd inuu wax walba ugu ekaado walaalihiis inuu wadaad sare oo naxariis iyo aamin badan leh u noqdo xagga waxyaalaha ilaah si uu caratir ugu noqdo dembiyada dadka marka ay sidan tahay sayidku wuu yimid dunidan isagoo dad u eg sida rasuul bawlosba uu inoogu sheegayo warqaddiisii reer filib ay cutubka labaad aayadda toddobaad markaasoo uu lahaa laakiinse wuu ismariyey oo wuxuu qaatay addoon suuraddiis oo wuxuu noqday mid dad u eg haddaba dhan waliba laga eegaba sayidkeennu wuxuu ahaa mid aan raggiisii reer banu israa'iil waxba ka duwanayn maxaa haddaba dad looga dhigay isagoo lahaa sifaalaha malaa'igaha iyo weliba sifo ka sarraysa malaa'igaha oo dhan waxaa ugu wacnayd in ilaah uu doonayey inuu dareemo dhibka iyo jarribaadda dadku uu ku hayo dembiga waana dhibaatida saboolnimada dhibaatida duufsiga ama jarribaadda iyo dhimashada qofka lagu dilo sabab la'aan waana halka dembiga lagu bayaaminayo waa masiibo in qof aan waxba galabsan la xumeeyo oo la salciyo markaana masiixu isagoo aan waxba galabsan ayaa la dilay oo waxaanan ilaah ugu mahdinaynaa inuu wax waliba habeeyey markii masiixu dunida u yimid wuxuu garanayay waxa saboolnimada ay ka micno tahay waxaannu dhammaanteen wada garanaynaa saboolnimada waxaana dadka soomaalida ahi ay soo mareen abaaro kala duwan iyo masiibooyin sababa abaaro daran waxaan xusuusanahay abaar la odhan jiray dabadheer waxaa kaloo aan dadka waayeellada ah ka maqlaa abaar la odhan jiray xaaraama cune baastaaley iyo kuwo kale oo aan xisaab lahayn masiixuna silac iyo rafaadba uu u soo joogay oo ugu dambayntiina waxay ku qodbeen iskutallaabta waxaana sidaas loo yeelay inuu wax ka ogaado rafaadka dhibka iyo silaca aadamiga dunida ka haysta kadib markii ay ilaah kala dhaqaaqeen wuxuuna u yimid inuu soo celiyo xidhiirkii dadka iyo ilaah isla markii masiixu u dhashay waxaa dalkooda xukumayay reer rooma waxaana isaga iyo reerkiisaba la saaray canshuur maryamo waxay ahayd inay timaado beytlaxamti yuhuudiya inkastoo weliba ay uur lahayd wakhtigaas isaga ah markii ay timid beytlaxam qol bay ka waayeen hoteelladii masiixuna wuxuu ku dhashay mooradii loda sida qasiidada masiixiyiinta soomaalidu ay curiyeenba leedahay mooradii lo'aad buu habeenkii dhasho musbaax baa la moodo mucjisay ahayd haddaba masiixu wuxuu garanayaa silaca rafaadka iyo saboolnimada wuxuuna u naxayaa masaakiinta faraha badan ee dalka joogta iyo kuwa guryaha saboolka ah isla maantadanba ku dhalanaya ama agoonnimaha ku dhasheen ama saboolnimo ah haddaba sayid ciise masiix wuxuu dunida yimid uu ku qaaday jidhkiisii aadamiga ahaa dembiyadeenna wuxuuna u naxayaa mid walba oo dembi ku raran wuxuuna garanayaa sida xaalku uu ugu adag yahay dadka maanta wuxuuna codsiyadeenna hordhigayaa ilaah isagoo garanaya xanuunka iyo shiddada ina haysata haddaba wakhtiga kitaabka la qorayay bariga dhexe waxaa ka jirtay saboolnimo baahsan khaasatan dadka carabta ah saboolnimadu waa wax ka jira dunida oo dhan oo dadka oo dhaniba ma wada ahan tujaar inkastoo lakala daran yahay wakhtigii warqaddan cibraaniyada la qorayay iyo markii ciise masiix deegaannadaasi uu ku dhashayba waxaa halkaasi ka jiray saboolnimo baahsan wuxuuna soo dhex galay duni fakhri ah marka ay sidaas tahay waxaa kitaabka uu leeyahay waxaa isaga u ekayd inuu wax waliba ugu ekaado walaalihiis inuu wadaad sare oo naxariis iyo aamin badan leh u noqdo xagga waxyaalaha ilaah waxba kama duwaneen markay joogto dhanka muuqaalka carruurtii reer banu israa'iil ee wakhtigiisa haddaba haddii aadan garanaynin bini'aadannimadiisa garankari maysid rabbaaninimadiisa ilaa iyo iminka dhulkii uu ku dhashay sayidkeenna waxaa ka muuqata saboolnimo oo carruurta dadka deegaannadaasi deggan waxaa ka muuqda silac iyo rafaad iyo saboolnimo aad u badan maadaama masiixu u dareemay dhibka dunida ka jiray oo uu khibrad ahaan arkay xanuunka dunida waa dhab inuu u naxariisanayo dadka waayo isaga qudhiisa ayaa la jarribay la silciyey oo wuxuu arkay baahi arad iyo rafaad adduunyo oo waxaa haddii aynu qorninka ku noqonno uu leeyahay inuu wadaad sare oo naxariis iyo aamin badan leh u noqdo xagga waxyaalaha ilaah si uu caratir ugu noqdo dembiyada dadka haddaba masiixu wuxuu inoo sameeyey kursi naxariiseed oo aynu nimaadno markii aynu dembaabno muxuu ka wadaa qoraha kursi naxariiseed waxaa jiri jiray macbudka reer banu israa'iil kursi naxariiseed waana meesha sanduuqa axdiga uu yaallo halkaasoo reer banu israa'iil ay ugu yeeri jireen quduuska quduusyada waa meesha wadaadka u yimaado sannad walba hal goor oo wuxuu ku firdhiyaa dhiig wuxuuna dhiiggaas u bixiyaa si dadka reer banu israa'iil loogu cafiyo dembiyadii sannadka wuxuu qorahu markaasi isagoo ka faalloonaya masiixa uu u sheegayaa cibraaniyada inuu wadaad sare oo naxariis iyo aamin badan leh masiixu u noqday iyaga isagoo wakiil uga ah xagga waxyaalaha ilaah waana inuu caratir ugu noqdo dembiyadooda ciise masiix wuxuu dembiyada dadka u yahay caratir oo waxaa la soo gunaanaday dhiiggii sannadlaha ahaa ee lagu bixin jiray macbudka waxaana bilowday wakhti cusub waana in masiixa ilaah uu dadka u noqdo wadaad sare ma ahan wax aynu ficilladeenna ku kasbanayno laakiin waa rumaysadkeenna sababtaas darteed dadku waxay u baahan yihiin naxariis ee ma ahan allabari iyo qurbaan iyo dhiigdaadin qoruhuna arrinkaasi ayuu adkaynayaa haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal warqaddii cibraaniyada loo qoray ayaannu iminka eegaynaa cutubka labaad aayadda siddeed iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waayo isagoo qudhiisu wuu xanuunsaday isagoo la jarribay taas aawadeed wuu karaa inuu caawiyo kuwa la jarribay waxaa qorniinku uu leeyahay sababtaas aawadeed isagu wuu xanuunsaday haddaba erayga ah la tijaabiyey ayaa taasu ay ka dhigan tahay in la jarribayey intii uu noolaa waxaa laga yaabaa inaadan igu raacin qaarkiin laakiin jarribaaddu kama harin sayid ciise masiix ilaa isku tallaabta la saaray su'aashuse waxay tahay miyuu jarribaadahaasi u dhacay jawaabtuna waxay tahay maya uma uusan dhicin jarribaadahaas haddaba markii duubsasho ama jarribaad laga hadlayo ayaa loola jeedaa in duubsashada ay tahay wax aannu u dhici karno iyo fursad aynu qaldaad ku samayno oo innaga qudheenna ayaa doonayna fursaddan ayaa innaga waxay inoo ahayd tijaabo laakiin in xumaan la sameeyo waa dembi oo jacaylka dembiga qudhiisa ayaa dembi ah sayid ciise masiix ma lahayn jacaylka dembiga oo ma ahayn dembiile laakiin waxaa ku yimid wakhti oo waxaa soo maray fursad uu ku dembaabo markii uu cidlada joogay ee shayddaanku dhibayey wuxuu garanayey inuu afartan maalmood cunno la'aan ahaa markaasuu shayddaanku bilaabay inuu weyddiisto inuu isagu u sujuudo dabeetana uu heli doono wax walba shayddaanku wuxuu ku yidhi sayid ciise masiix isagoo ka faa'iidaysanaya gaajada haysa waxaad dhagaxyadan ku tidhaahdaa kibis noqda haddii aad tahay wiilkii ilaah sayidkeennuna wuu u jawaabay oo wuxuu ku yidhi way qoran tahay waa in dadku ayaan kibis oo keliya ku noolaan laakiin waa inay ku noolaadaan eray walba oo ilaah wuu ka diiday shayddaanka oo uma dhicin beentiisii bal aan su'aal ku weyddiiye miyuu masiixa dembaabay jawaabtu waxa weeye haddaba maya masiixi camalsa maanta loo culo naga caymi abow celiyo ciqaab carayo cilaaqba kii ka cagayo naga caymi abow celiyo ciqaab masiixi camola yeesha cayniyo naga caymi abow celiyo ciqaab Kuryaminta midkiisiiyey cagaho naga cayme abow cebiyo ciqaab abuuqeenna awgii kii loo cajibo naga cayme abow cebiyo ciqaab cadowgiisa arkaan ka cabsoniyo naga cayme abow cebiyo ciqaab masiixow samawada ha guudow siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanagu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarriyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sarriyow masiixow salug la halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin